أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maxkamadda sare ee maraykanka ayaa taageertay qaraarkii trump uu dhaqaalaha uga jartay kooxda aridada soomaaliya ku dhowaad shan iyo toban askari oo tobadkanyaal ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe xilli uu isa soo tarayo qulqulka toobadkeenayaasha ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah shirweyne u dhexeeyey beelaha dega wilaayada islaamiga galgudud iyo maamulka wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay degmada ceelbuur ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowla diin ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqana degmada xagar ee wilaayadaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhda hijiriguna ay tahay toddobada bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan maxkamadda sare ee xukuumadda silbiyadda maraykanka ayaa taageertay qaraarkii trump uu dhaqaalaha uga jartay kooxda eridada soomaaliya khaalid xasan ayaa warbixinta warkani haya
qaar badan oo ka mid ah dowladaha afrikaanta iyo kuwa dabadelifyada ee ka jira caalamka islaamka ayaa mar kale ka anfariiray go-aan cusub oo kasoo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka kaas oo ay ku weynayaan lacago balaayiin dollar ah maxkamadda sare ee maraykanka ayaa siisay maamulka donald trump ogolaasho ku meel gaar ah waxa uuna awood u yeelanaya inuu hakiyo lacag ka badan afar bilyan oo dollar taas oo koongareesku horay u ansixiyey lacagtan ayaa xukuumadda washington sanad walba gargaar ahaan usii jirtay dal dibadda ah maxkamadda oo ay ku badan yihiin garsoorayaasha muxaafidka ah ayaa sheegtay in awoodda trump ee maaraynta arrimaha dibadda ay u muuqato mid ka muhiimsan khasaaraha ay wajahayaan dadka loogu talagalay gargaarka waxa ayna carabaabeen in lacagahan dibadda lagu bixi jiray ay marayeen hanaan musuqmaasuq iyo tuugaysi ah garsoorayaasha ayaa xusay in amarkan degdega ah uusan ahayn go-aan kama dambeys ah oo ku saabsan kiiska balse uu trump u ogolaanayo hakinta lacagta inta dacwadu ka socoto maxkamadaha hoose saddexda garsoore ee dimuqraadiga ah ayaa kasoo horjeestay go-aanka iyadoona garsoore elen kagan ay sheegtay in arrintu ay tahay mid miisaan weyn leh tani waxay rajaxumo weyn ku ridaysaa xukuumadaha taagta daran ee maraykanku gumaysto xukuumadda ridada soomaaliya ayaana wax ka badan koob iyo toddobaatan boqolkiiba ku tiirsan taageerada shisheeye qaraarkan kasoo baxay maxkamadda sare ee maraykanka ayaa xoojinaya mabda'a xukuumadda hadda talada haysa oo ah in meesha laga saaro dhammaan dhaqaalaha ku baxa dalalka shisheeye taas beddelkeedane la xoojiyo dhaqaalaha maraykanka murtad xasan gurguurta ayaa jimcihii lasoo dhaafay u sheegay waxaa loogu yeero qaraabada midoobey in kooxdiisu aysan ka maarmin taageerada shisheeye dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba waxa ayna u muuqataa in qaraarkan uu ceel ku sii ridayo filashadii murtadiinta tan iyo markii xilka uu la wareegay bishii janaayo ee sanadkan trump waxa uu ku dadaalay inuu adkeeyo xakamaynta kharashaadka federaalka waxa uuna howsha dhimista kharashaadkan u xil saaray elon maski ninka ugu taajirsan adduunka inkastoo markii dambe ay dhabarka isku jeediyeen garsoorayaasha maxkamadda sare ee xisbiga jamhuuriga u janjeero waxa ay muujiyeen in tallaabadan ay si gaar ah u beegsanayso hay-adda usaid oo la rumaysan yahay in lacag dhan afar bilyan oo dollar ay sanad walbo ku bixin jirtay waxaa loogu yeero gargaarka dibadda balse loo arko lacago musuq maasuq ah oo aan ka shaqaynaynin masaalixda dadka ameerikaanka ah tallaabadan ayaa quusgelinaysa rajada in ka badan boqol iyo labaatan dowladood kuwaas oo naawilayay in dib loogu soo celin doono mashruuca usaid ee bilaa ka hor la kala diray waad mahadsan tahay khaalid ku dhowaad shan iyo toban askari oo toobadkeenyaal ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe xilligiisa soo tarayo qulqulka toobadkeenayaasha ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah tafaasiisha warkan waxaa eegaya walaalka cabdiqani maxmed waa koox askar taayibiin ah oo lagu soo bandhigay deegaanada warciise iyo xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo howlgalay qaybo ka mid ah gobolada dalka maxamed ismaaciil muuse oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ee xarunta waxay murtadiinta ugu yeeraan wasaaradda bey-ada waxa uu ka mid yahay askarta taayibiintah ee lagu soo bandhigay deegaanada xawaadley iyo warciise labo baasir cabdulaahi oo ka tirsanaa askarta riddada kana soo howlgalay magaalada kismaayo waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya saddex daahir maxamed nuur isagana waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya afar maxamed kuulow nuur cadow waxa uu tababar ku soo qaatay xerada turkisom ee ku taalla magaalada muqdisho shan mahad bile maxamuud waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka eritereya lix maxamed daahir xasan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya toddobo xasan salaad cumar dhicisow waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka itoobiya siddeed liibaan xuseen maxamuud waxaa lagu soo tababaray xerada ah geetimir ee duleedka muqdisho sagaal maxamed xasan maxamed waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka itoobiya waxauna ka soo howlgalay degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan toban maxamed muuse saney waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka eritereya kow iyo toban yuusuf taakow nuur waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka itoobiya waxauna ka soo howlgalay qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo galgaduud laba-iyo toban cumar yaasiin cumar waxa uu tababar ku soo qaatay dalka itoobiya waxauna ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee kusoo duulay degmada towfiiq ee masjid cali gaduud ee wilaayada shabeellada dhexe saddex-iyo toban xasan saney cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka uganda waxauna ka mid ahaa maleeshiyaadkii riddadaha ee kusoo duulay deegaanka bacaadweyn ee wilaayada mudug dhammaan askartan taa'ibiinta ee lagu soo bandhigay deegaanada xawaadle iyo warciise oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa xusay dhibaatooyinka haysta maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan safka gaalada maxamed ismaaciil muuse guuley waxaana karaya xamara kalaa adiga waxaa adiga ka xarooday iskool buluusa ka xarooday adi lix bilood miyaa todoba bilood miyaa lix bilood miyaa meelahaasaa kujirn meelahaasaa kujirna lix bilood intaa marka tobabarka saas ayaa soo baxanay wasaarad level ayaa laga geeyey maana meenaa furan iyo adi meelahaas ma laga geyna meena wasaaradda be-da ayaa laga geeyey meeshaasaa waankaay meeshaasaa ka shaqeynay meeshaasaa laga geeyay adi wallahi ani intaa ciidanka aa ka tirsanaa meeshaasaa ka shaqeynaa mar mar oo soo boodoy oo howlgal aa aadayna bes ana soo howlgalaa jir maanta laba kufood aniga la rabaa wasaaradda oo ladhahaa ani oo laysoo diraa waxa la dhahaa ay howlgalkaas aad oo la dhahaa oo soo baxaay meena waxaa igu qasbi meesha ilaahay kumadarnaa aniga hooyadii ilma agoomana haystahay marka ilaahay kumadarnaa iyo meeshas micnaa aniga aniga micnaa waxa u dagaalamo horta micnaa inaa ogaadam sooma maanta waxaa jooga aniga maysa hadda xawaadley aa jooga maleeshiyaas aad kasoo tag waxaa oo baaqalaya aniga ilaahay kumadarnaade waxaas micnaa darada inay kasoo baxaan diintooda ay kasoo galaan waalaan u tooba keenaa micnaa baashir cabdullaahi cali hadda waxaan joogaa barsaa joogaa marka hore waxaa ka yimid xamar waxaan ka tirsanaha ilaalo qaran waxaan ku biira labada kun labaatan lamada joogaraa ugu biiri haddana anaa kasoo baxay waalidiinta in waadir ku anfaci mayso anina anficina waa kasoo baxane oga haddii waxaa laga qaaday meelahaas kismaayo axmed madoobe nin layidhaaha qori nooga soo reebtay waa kasoo tagnay kismaayaan ka howlgalnay kismaayo axmedobe kuwii lagu weeraraa ku jira oga qoriyii maasaa layidhaha soo reebtay waana kasoo tegay bacdi maanaa joogaaw tababarha waa soo qaat soo qaat eritrea hadda si fiicana laysoo dhaweeyey wax dhibaatana laguma sameyn oga alxamdulilah hadda daahir maxamed nuur waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo labada dhimaadkeedaan ku biiray waxaan ugu biiray jowhar jowharka jowhar haddaan ku biiray waxay noo wadeen eritrea ma layidhaah waxay nagu soo hayaan sanad oo k waa ka imaday xamaraana keenay xerihil weyn ma layidhaah ku biray ana saas ugu jiro aa macnaha waalidkay xanuunsay ciidankana waxaa layidhi waa la qaadaa mirdhow waxaa dhana waalidkay xanuunsan eeday lama socodkari waa baxayaa waxaa layidhi bixinaysa dadkan oo meelka keerimayn ama diidaa ka timid waa ka tegay go-aanana ka qaatay maadaama waalidka ka xanuunsan aadamihiisa loogu dhahay go-aan baa ka qaatay mahadida maxamuud waxaan ku biyay labada kun labaatan iyo laba bishi ku biyay yaa u galaba wax lagu dhiiri ma jiraan waa galay kortaa laga qaaday eliteri maxamed baa la keenay waa joogay dad buda amalaasana joogay maxamed daahir xasan markii eliteria kow iyo toban bilood madax ay sigaadis leegaadis labara iyo hooy bit lagu jiro hooyo ay soo aday ka imaaday dhalay waa ka soo tegay hooyadii xoola iyo wali ayaan beeraan ka dhahay mudaadaan mugi ay xarakada cashaada imaadaan laysoo wacay waxaa lii dhahay gacmo furna lagu soo dhaweeyey babeledka wadhasaan joogaa dhanka kale nabadoon axmed maxamed cali nabadoon axmed gees oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada shabeellada dhexe kuna sugan deegaanka warciise ayaa xusay in si weyn loo soo dhoweeyey askartan taa'ibiinta ah isagoona sidoo kale baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta nimankan waxaan ugu yeernay meesha ay jireen soo dhaweyn fiican oo sharaf leh ayaa lagu soo dhaweeyey waa isla qaadanay ayadii anigu hadda meesha afar maxamed muuse la yidhaahaahe nabadoonkeri guuraan ahay raggii kasoo dhaweeyo soo dhaweynta reer galaan kamid ahay wixaan noo qorshaysan nin kastoo meesha u jiro meeshaas jira gaalada jiro waxaan uga baaq aan fartiin oan u wada dirnay inay ku yimaadaan ka tooba keenaan ilaa dartii uga tooba keenaan nin kasta oo meesha jira sidaas baan maaragtay aan ku cilaabin waa jecelnahay inay ka wada yimaadaan saas baan jecelnahay sida badan ninkii ka imaan diidane waa uun isaga iyo naftiisa baan uun kula diriri doonaa tan iyo markii allah fadliga cadowga lagu xoreeyey deegaano iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa si isdabajoog ah usoo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee soo faarujinaya sufuufta gaalada mahadsanida cabdiqani shirweyne u dhexeeyey beelaha degaa wilaayada islaamiga galgaduud oo maamulka wilaayadaas ayaa ku soo gebgaboobay degmada xelbur ee wilaayadaas sida uu tafaasiisha warkani ku eegayo marwaan maxmed waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeynayey shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galguduud iyo maamulka wilaayada kaas oo muddo isbuuca socday waxaana munaasabadaasi loo qabtay gudaha magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay beelaha mulusade wacaysle ceyr iyo maxamuud hiraaba iyadoo ugu dambeyn laga soo saaray bayaan ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah waxaana inta kulamada socdeen barbar socday dowlo loogu magacdaray dowlatu sacdeyna waana dowlo sanawi ah oo sanadkiiba mar wilaayadu u qabato beelaha dega wilaayada xafladda waxaa goobjoog ahaa ogaasyada beelaha salaadiinta nabadoonnada iyo waxgaradka mas-uuliyiin ka socday wilaayada iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay ogaasyada beelaha murasada iyo maxamuud hiraaba iyo suldaanka beesha waacaysle iyo naqiibka beesha ceyra maanta runtii waxaa sharaf iyo ixtiraam iyo karaamo noo ah in walaalaheenna ka yimida meelaha aad ogsoontihiin waqooyi galbeed gobolladeennii maaragtay ka yimiday oo gaala iyo dad maaragtay cawaan u ah ay kasoo tageen muhaajiriin ayagoo ah aynala joogaan runtii waxay noo tahay farxad aad u weyn maadaama dadka muslimiinta ahu ay isku tolan yihiin annaku waxaan ayiidaynaa wixii shirkii ka soo baxay waa wixii lagu sheegay oo bayaanka laga akhriyey ayadaas baan ayiidaynaa waxaan u sheegi doonnaa insha allaahu oon gaarsiin doonnaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee afarta beelood ee deggan gobolkan galgaduud inaan gaarsiino dadkayna wixii hadda ka maqan dadka hadda meesha joogana inayna la gaarsiinaan ka codsanaynaa dadka raacay cadowga oo maaragtaa ka dhashay dadkan hadda fadhiyo oo bayaanka soo saara amaba maaragtaa gobolka galgaduuda ama ummadda soomaaliyeed oo dhanba ah markii aan kor usii dhigo waxaan leenahay ka soo baxa safka cadowga u soo laabta diintiinna iyo dantiinna iyo dalkiinna waxaan leenahay ka soo laabta waa gacmo furan idinku soo dhoweyna insha allahu bidnillahi alkariim odayaasha gobolka waxaan kula dardaarmaa sharta inaan gacnaha ka qabanno shareecada islaamkana lagu dhaqmoon dadka ku johin annaku galgaduudaan ku dhalanna in haddii allaba kuu roon yahay kun kilomitir intara ka soo tegay ou yimidna bal ha la ogaado wuxuu socdaa inuu jihaadka dhinaciisa ka galo inuu ajar helo reergadgaduudeed haddaan lahay shareecada islaamka dhinaca inaan ku dhegno aan qaadannay waa ku soo heshiinnay martisharaftii ka soo qayb gashay munaasabadani waxaa ka mid ah abwaan cabdiwaaxid gamaadiid isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarna cajiib ah oo ku socda dadka muslimiinta ah nimayow waxaynu isu dardaarmaynaa in diinta ilaahay loo dagaalamo wa qaatiluuhum waqtuluuhum jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum nusuusta nimayow intaad aragtay faraha leega aday ku leeday kac kac kac rabbi iyo rasuul baa kula dagaalan diinta u kacniyow qofku hadduu kici waayo ka war yaaniyow maxaa lagu falayaa markaa muxuu tarayaa nimayow diinta ha loo kaco oo ninkii fadhiyow rag baa gaalnimo u dagaalamaya rag baa gaalnimo u dagaalamaya oo u dhimanaya oo maalin walba alkataayib ay ku tusaysaa iyagoo baktigoodu sidaa isu dul tuulan yahay famaa baalu inaad diinta nebi maxamed niyow u qurbaxdan niyow muslim baa lagaa dhigay weliba labood baa lagaa dhigay niyow xeniyuuma bilaash baa dee mid toorri iskaga reeb haddaanay shaqaynayn oonad ku jihaadi karayn bahalaa toorri iskaga reebniyo intood u baxdo kayntaa taasina waa iga dardaaranka dhammaan inoo yaalla
gabagabadii waxaa madasha ka hadlay waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalida ka wilaaye ahaan go'aankii iyo bayaankii ka soo baxay golaha nuqabada wilaayada halkan laga akhriyey waa soo dhowaynaynaa waa garab taagannahay waxyaalaha marka frinta u baahanna mutaabacadooda iyo dabagalkooda insha allahu tacaala diyaara u nahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala anta aan maaragtay aan qaadanay in ilaahay noo fududeeyo kulankii iyo shirkii iyo munaasabadiinna halkan insha allahu tacaala ku soo afmeeri doonaa wajazaakum allahu khayran shirkan ayaa ahaa mid sanad la ah oo sanadkiiba mar ay ku kulmaan beelaha walaalaha ah ee wadadaga deegaanada iyo degmooyinka wilaayada galgaduuda iyadoona shirkaani ay agaasinkiisa iyo maamuuskiisaba ay lahayd wilaayada galgaduuda ugu dambayntii maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina hoos oo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada xagar ee wilaayadaasi ilyas cabdulaahi ayaa warbixintan iyagaya
degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ku soo afmeerantay dooro socotay in muddo ah taasoo ay ka faa'iidaysteen haween fara badan tiradooduna ay gaaraysa ilaa toddobaatanka islamarkaana dhigta mid ka mid ah maraakiista ugu waaweyn ee degmada waxay muddadaas qaateen duruus kala duwan oo ay ugu horraysay sixitaanka faataxada codka ugu horreeya ee aad maqli doontaan waa mid ka mid ah macallimiinta oo ardayda ka saxaya akhrinta faataxada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم marka acuudu billaahi min ashay bo bo daa waa la iska ilaalinaa bo bo dada waa la weynaanaya marka waa la fahmo arro dadan waa la weynaa arraxmaani arraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم
kuwani waa qaar ka mid ah ardaydii ka qayb qaadatay dowradda islamarkaana muddadii ay socotay u jilbaxirnaa duruustii kala duwan ee ka baxaysay halkan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa roodo cabdaaba waxaan joogaa degmada xagar waxaan dhigtaa markayska umasalama waxaan rabaa inaan ka aqriyo axaadiista إصلاح المجتمع حديث صدحات عن نعمان بن بشير رضي الله عنها ألها كرر لنقضيه قال وحير النعمان سمعت وحن مغلي النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرنايه إن الحلال حلاش بجنة ويعدهاي وإن الحرام حرام بجنة ويعدهاي وبينهما لحظة هذي أمور أرمو مشتبهات استيابهيسة لا يعلهن أقرنين كثير إن بدن ومن الناس دفك كمده faman itaqaa ruuxii iska ilaaliyo ka dhowrsada ashubahaati waxyaabaha shakiga ku jira faqad istabraa wuxuu baryeelay lidiinihi diintiisa wa cirdihi nasabkiisa الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك وحال وري الله كران قال وحو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا نحريس يا نبي قال شي ساعتي لا يؤمن موسى من أحدكم حتى يحب حتى يحب لأخيه إلا ولا على ولالك ما يحب لنفسه وحنفسدي سؤول عليه maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si dardar ah ku wada horumarinta dacwada iyadoo duruus kala duwan ay qaadanayaan ragga iyo haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada
walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu